Wadada weyn ee xiriirisa degmada Bardaale iyo magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu sameynayaa dib u dayactir kadib markii ay guud ahaan burburtay sidoo kalena geedo ku baaheen oo dhib ku ahaa inay maraan gaadiidleyda ku jira safarka. Dib u dayactirka wadada ayaa waxaa iska kaashanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo gaadiidleyda sida aadka u isticmaala ee hormuudka u ah guddoomiyaha gaadiidleyda Soomaaliyeed Gambo si gaadiidleyda Soomaaliyeed ugu maraan si badqab leh. Guddoomiyaha gaadiidleyda Soomaaliyeed ee Gambo ayaa ka warbixiyay dayactirka lagu sameynayo wadada.
Waxaan joognaa maanta jiiradii Bardaale wadada waxaan ka soo bilownay Owdiinle wadada waxaan ka soo bilownay Owdiinle ilaa waxaan geynay meesha la yidhaha Qasax Oomane hadda meeshaan dhexe oo Bardaale oo gaadiidku ku baaba'ay ayaan maaragta ka shaqaynaynaa dhinacaas Qasax Oomane waa ka soo dhammaanay dhinaca Owdiinlena waa ka soo dhammaanay dhinaca aeroboortka oo Bardaale ayaa ilaa labaatan baabuurna ugu dhiman tahay oo saaka aan soo sahninay ilaahay baa mahadda iska leh waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadinaa guddoomiyaha degmada Bardaale oo nagala shaqeeyey amnigeeda afar labaatan saac nala taagan waa waxa aan uga barannay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo maaragtay dhibaato ku gaarayso inaan ka shaqayno ayaa go'aankaynu yahay afgooyan ka soo bilownay hadda ilaa qasax oomanaan maraynaa waxaana tegi doonnaa insha allahu tacaalaa ilaa beled xaawo ayaan tegi doonnaa haddii alla idmo ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay noo soo duceeyaan inay maaragtay muxuu ahaay arrinkaas khayriga ah oo aan wadno oon u taagannahay mar kasta inaan maaragtay in ilaahay subxaana wa tacaala inagu garab galo ajiri xasanaad naga siiyo weliba isbeshal gaadiidleyda ayagaa yaqaana jidka yaqaane nimankaasaan waxaa la rabaa inay maaragta ummaddan u soo duceeyaan dhanka kale guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq ayaa u mahad celiyey ganacsatada soomaaliyeed sida ay uga qayb qaadanayaan dhismaha wadada weligeed sarafka ka ahaa geegta in la jidkiyo oo oo bardaala la suubiyahaaye dadaalkaasna wala suubiyey ilaahay ku soka wali mahadin mahad celiyaane guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed master gambo oon dhabar adeegi sida jididku baawartun gaadiidka soomaaliyeed imaarday bad badqabsho iyo dhibaatada kadhiyaas in korseedahay duubigambi ciidan mahadsantay gobolku oo baay shaqo badan ku qabati ilaahay ajarkoo sii dhammaan ganacsatada soomaaliyeed iyo hadhiibidi iyo dhibaatada iyo hormuudahaya muddo tumunberi ka jiraan jidku iyo bustun iyo fadaayaan taasna ajarka ilaahay siinku siiya una ka maamul ahaan wali amaran qabna in kasta oo walwada oonu kula shaqayna amniga iyo horumarka dalka khaasatan degmada bardaale hataan guddoomiyaha ku ahaa asxaabta saaxiibada ee saaxiibeenna oo hogaamiyaha guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed master gamba wal alla walaahi ninku baahdan la fududayni